kulanti wacan habeen wanaagsan halkan waa dalsan waxaad ku soo dhowaataan warka habeennimo qodobada ugu waaweyn waxaa ka mid ah mucaaradka somalilan oo si rasmi ah ugu dhawaaqay inaysan madaxweyne sharci ah u aqoonsanayn muuse biixi cabdi ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo ka hadlay dagaalka dowladda iyo dadka deegaanka ay kula jiraan al-shabaab wasaaradda caafimaadka oo w h o weydiisatay kajabaabista xaaladaha degdega ah marka ay qaraxyo dhacaan maamulka gobolka shabeellaha dhexe oo war ka soo saaray dagaalbeeleed ka dhacay deegaana hoostaga cadole madaxweynaha galmudug oo maanta furay kalfadhiga lixaad ee baarlamaanka galmudug hay-adda maareynta musiibooyinka qarankana waxa ay toddoba gaari oo raashiin gargaar ah maanta u dirtay gobolka shabeellaha dhexe iyo qarax ka dhacay wadanka turkiga
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
ismaqal wanaagsan intaas waxay ahaayeen qodobada warka habeennimo kuwooda ugu dooroon waa axad taariikhduna ay ku beegan tahay labiyo tobanka waa saddex iyo tobanka bisha kooiyo tobnaad sanada labada kun labaiy labaatan u diyaargarooba qodobadii aada maqasheen oo dhammaystiran xisbiyada mucaaradka somalilan ayaa si rasmi ah caawa ugu dhawaaqay inaysan madaxweyne sharci ah u aqoonsanayn muuse biixi cabdi madaxda xisbiyada wadani iyo ucid ee somalilan oo warfidyaanka kula hadlay hargeysa ayaa sheegay inaysan waa in ay ictiraafsan yihiin guddoonka labada aqal ee baarlamaanka shacabkana waxay ugu baaqeen in ay diiradda saaraan deganaanta maamulka guddoomiyaha xisbiga wadani ee somalilan cabdiraxmaan ciro ayaa ku dhawaaqay go-aanka
maanta laga bilaabo muuse bixiyo xukuumaddiisa uma aqoonsanin kuwa sharci ku fadhiya si waafaqsan qodobka siddeetan iyo sideed faqraddiisa koowaad ee dastuurka sii socoshada xukunkiisu waxay ku suntan tahay xoog ku haysasho iyo keligii talisnimo ilaa inta laga helayo heshiis siyaasi ah oo la isla ogol yahay oo lagaga baxo khilaafka siyaasi
muddaxileedka madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa maanta ku eg iyadoona madaxweynaha uu kal hore sheegay in muddo laba sannadood ah uu ku darsaday muddo xilhaynta xukuumadda ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre ayaa ka hadlay dagaalka dowladda iyo dadka deegaanka oo isgarabsanaya oo ay kula jiraan xarakada al-shabaab ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre oo maanta ka hadlayay munaasabadda xarigga looga jarayay xarunta hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha soomaaliya ayaa sheegay in dowladda federaalka ah ee soomaaliya oo kaashanaysa dadka deegaanka ay ka go-an tahay inay guud ahaan soomaaliya ka saarto al-shabaab ilaa laga gaaro dhammaadka sanadka cusub ee soo socda labada kun saddexiyo labaatan jiray ay ka faydeen oo ay dhaheen waana kan mana idin aqbalayno si midaysan ayagoo mid ah ayay ka jawaabeen dal iyo dibad dadka soomaaliyeed arrintaas si midaysan ay uga jawaabeen laakiin waxaan si gaara runtii ugu mahad celinayaa shacabka reer muqdisho oo ay dhibku ku dhacay haddana si deg dega oo midaysan oo walaaltinimo leh runtii walaalahooda ugu gurmaday aad iyo aadaan ugu mahad celinayaa aad iyo aadaan ugu mahadsan yihiin waxaan tagnay meelaha waxaan runtii farxad lahayd innaga oo musiibadaas inagu dhacday haddana dhallinyaradeennu inay habeen iyo maalin taagnaayeen ayaga oo ka kala yimid xaafadaha kala duwan ayaga oo matalaya institutions iyo jaamacado iyo iskuullo kala bedelan oo u taagan inay taageeraan dadka walaalahooda iyo musiibadaasi qabsatay aada iyo aad baad dhammaantiin u mahadsantihiin geesiyaal baad tihiin walaalayaal dagaalka khawaarijta waa go-aan shacab oo ay geedi gelinayso xukuumaddan dan qaran kan noqoshana ma leh meel loola laabta ma leh waa lagu soconaa waxaa durbadiiba la gaaray guulo waxaana hubaa ilaahay idankiis inaan guulo kama dambaysta gaarayn khawaarijta saan horu sheegay dagaal baan kula jirnaa mararka qaarkood waa dagaal alxarbu sijaal mararka qaarkood xanuun baa ina soo gaaraya waxaan rabnaa in la sabro waxaan rabnaa in la dulqaato oo shacabka soomaaliyeed annaga oo leh intii inaga shahiiday allahu aqbalo inta dhaawacana allah inoogu boogadhayo waxaan leenahay mar kale ilaahay qur-aanka wuxuu ku yidhi in takunuu ta'lamuuna fa inahum ya'lamuuna kamaa ta'lamuun haddii aada xanuunsanaysaan ayaguna sidoo kale way xanuunsanayaan meydkoodaa la waray waa laydin aarguday waana laydin aargudayaa laakiin watarjuuna min allahi maa laa yarjuun qofku hadduu xaqdarro iyo shaydaannimo uu ku socdo ilaahay khayr kama rajeeyo laakiin dadka xaqa ku socdaay ilaahay khayr bay ka rajeeyaan ayna kuwa kale marka waxaa lays dheeryahay rajada allah lays dheeryahay innagu rajaan leenahay awood buu allayna siiyey inaan midowno unbay ahayd oo inaga maqnaa innagaa khaldanay haddana waan midoonay waan iska celinaynaa khawaarijta ama shabaab ka mashruuc waa fashilmeen haddayba mashruuc ahaayeen hadduuba mashruuc jiray ay leeyihiin oo ay dabanayeen inay dalkan ka hirgashadaan kaas wuu fashilay cid kasto
waa ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre wasaaradda caafimaadka xukuumadda soomaaliya ayaa hay-adda caafimaadka adduunka w h o waxa ay kala hadashay ka jawaabista xaaladaha deg deg ah marka ay qaraxyo dhacaan sida warkan ay ku faahfaahinayso waryahayga faadumo cabduqaadir xasan guddiga gurmadka qaran ee wasaaradda caafimaadka oo kaashanaysa hay-adda caafimaadka adduunka marka magaceeda lasoo gaabiyo loo yaqaano w h o ayaa soo qabanqaabisay shir ku aadan xog ururin ku saabsan sida loo horumarin karo habka falcelinta dhacdooyinka ka dhasha khasaarooyinka baaxadda leh As an orthopedic surgeon, I have to keep things very simple. And this is how we see trauma. Okay? Part of the same process.
waxaa shirka furay wasiirka wasaaradda caafimaadka dowladda federaalk soomaaliya wasiirka ayaana faahfaahiyey muhiimada kulanka isagoona u mahadceliyey dhammaan cisbitaalada guud ee dadweynaha iyo kuwa gaarka loo leeyahay iyo hay-adaha la shaqeeya wasaaradda ee dhanka ka jawaabista xaaladaha degdega ah agaasimo cali kana tirsan guddiga gurmadka qaran ee wasaaradda caafimaadka ayaa dhankiisa si kooban shirkaas uga hadlay waxay noogu imaadeen inay naga caawiyaan meelaha oo annaga ka liidano oo inaan ah, xoojino aan u baahannahay marka baahideeni annagaa og ayaga way imaadeen expertigii iyo caawinaadii ay nala raadinayaan laakiin inaan iswaraysano hadda maxaan haysanaa maxaa naga maqan xaggee wax yihiin isbitaalada badanaa isbitaal walbo waxaa laga yaabaa inuu is ammaano anigu wax walba waa qaban karaa wax walba waa samayn karaa marka wax laisweydiiyo oo hadhow meeshii baahi nooga maqnaato oo hadhow a- waxaanan haysan iyo waxaanan qaban karin inaan- intaan sheegano isbitaalkaaga yaan wax laga sheegayn inta la isdhaho oo hadhowna wixii la waayo yaysan dhicin taas maxaa maxaa we- maxaa yeelay waxyaabaha aan ku jirno baahideeni sida dhabta ah inaan u sheegno si hadhow wasaaraddiina ay uga jawaabi karto s- meeshaan wixii ka soo baxo qorshihii meeshan laga soo saaro oo aan duurka u- ula tegi lahayn oo wax u- ugu raadin lahayn lacag loogu raadin lahay baahiyahaas la xalin lahay taas horta waxaan idinkula dardaarmayaa inaan si fiican uga fakarno oo aan fiirino cisbitaalkaaga keliya ha ku koobnaan in soomaaliya oo dhan aan wax u dejinoynaa qorshe mas-uul ka socday w h o ayaa isna goobta ka hadlay Uh, during my discussion with Dr. Sarah, she informed me that, as per data, 70% of patients who died were dead before arrival in the hospital. So the pre-hospital care is very important.
dr cali xaaji wasiirka wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa dhankiisa mar kale waxa uu tilmaamay in wasaaradda caafimaadku wax ka baratay kana go-an tahay in si waxtar leh loogu diyaargaroobo ama ka jawaabista xaaladaha degdega ah sidoo kale wasaaraddana ay qabanqaabin doonto dhowaan kulan ay isugu imaan doonaan hay-adaha kala dhexeysa wasaaradda shaqada iyo sidii arrimahan loo sii xoojin lahaa wasiirka wasaaradda ayaa kusoo gabagabeeyey in muhiim ay tahay in la tashiga sidaan oo kale ah la badiyo isagoona u rajeeyay kasoo qaybgalayaasha in ay markaasi soo saari doonaan wax badan oo lagu dhiso qorshayaasha la xiriira ka jawaabista xaaladaha keena khasaarooyinka faraha badan sida kii u dambeeyey ayuu sheegay qaraxii zoobe sagaaliyo labaatankii oktoobar aan kasoo gudubnay dalkeenna wuxuu ku jiraa xaalado emergency ah ayuu ku jiraa Een, qaraxyo iyo dhibaatooyin ayaa maalin walba dhaca Een, dalka inuu xoojiyo u diyaargarowgiisa musiibooyinka noocan oo kale ah aad baa loogu baahan yahay Een, in laga jawaabi karo markii dhibaato ballaaran ay dhacdo si deg deg ah in looga jawaabi karo Ee, waa wax waajib ah in loo diyaargaroobana ay waajib tahay Een, nasiib darro waxaa ah haddii markay wax dhacaan qofkii dhibaatada koowaad ku dhinta waa gooni laakiin qofkii keer la-aan iyo daryeel la-aan u dhinta ayaa mus- murugo ah oo maaragtay nasiib darro ah marka markay wax dhacaan inaan badbaadin karno inta markaa daqiiqada koowaad naf baxday mooye inta kale inaan badbaadin karno inaan u diyaar garowno waa laga maarmaan workshopkan taas ayuu kolley hordhac u yahay Ee, shir kalena wuu jiri doonaa oo wasaaradda ay qorsheynayso inay qabato oo arrintaasi loogu maaragtay tashanayo in la xoojiyo maaragtay ee, in la tababaro rapid response teams in la tababaro la qalabeeyo ambalaasyada aan haysana la mideeyo lana kordhiyo lana xoojiyo Een, dadka meel markay wax ka dhacan galaya ay noqdaan dad loo tababariyo di- u diyaarsan ay noqdaan hay-adaha amniga iyo ayagana laisku xiro oo loo fududeeyo meesha inay galaan lagana hubiyo intaysan gelin ka hor meesha amnigeeda dad yaqaano dhaawacyada siday u qaadayaan yaqaano qofka hadduu dhiigbaxaya inuu dhiigga maaragtay een, arteriga dhiigbaxa wada in uu ju- cadaadin karo dhiigga ka joojin karo haddii qofka een, laga yaabo fardabraha inay wax ka gaareen yaqaano siday u qaadayaan ee, si loo ilaaliyo in ee, dhaawac kale uusan gaarin spinal cord waxaasoo dhan ee, waa laga maarmaan haddii aanan la helin tiimam noocaas u tababaran heegan ah degmo walba ka jira qalabkooda ambalaasada hayst haddaan la helin ee, khasaaraha dhibka markuu dhaca na gaaraya waxaa ka weynaan doono midka daryeel la-aanta darteed u dhacaya ayaa ka weynaan doona marka insha allahu tacaala arrintaas ayaan rabnaa inuu wasaaradda een, energy-geeda iyo awoodeeda ay soo geyso dhakhaatiirta soomaaliyeed iyo shacabka soomaaliyeed iyadoo kaashanayso ee, w h o iyo maaragtay ururada caalamiga ah ee bartinariska la ah wasaaradda saaxiibada ahna een, wayna u garab siin doonaan arrintaas hadduu ilaah yiraahdo Faaduma
warkaas caawo waxaad ka dhageysanaysaan idaacadda dalsan xarunteeda dhexe muqdisho haatan wararka dhinaca dibadda ugu yaraan lix qof ayaa ku dhimatay konton iyo saddex kalena waa ay ku dhaawacmeen qarax ka dhacay goob mashquul badan oo ku taalla bartamaha magaalada istanbuul ee caasimada dalka turkiga sida ay sheegeen mas-uuliyiinta dalka turkiga qaraxa ayaa ka dhacay waddo laga tukaamaysto oo ku taalla fagaaraha tagsiim sida uu sheegay barasaabka magaalada macadda waxaa sababay qaraxan ay dadka ku dhinteen madaxweynaha turkiga rajab dayib erdogan ayaa sheegay in dembiilayaasha la ciqaabi doono warkii aad ka dhageysanayseen dalsan muqdisho soomaaliya waa nagiinta
wararkaad la haysaa hobsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la helyaabaa tala la hel